dowladda maraykanka ayaa marba marka ka dambaysan qaadaysaa tallaabooyin ka dhan ah dadka soogalotiga ah ee ku nool dalkeeda tan iyo wixii ka dambeeyey markii dib loo doortay donald trump trump ayaa waxa uu qalinka ku duugay xeer cusub oo dhigaya in dalka maraykanka laga mamnuuco muwaadiniinta dalal ay ka mid yihiin soomaaliya suudan yemen libiya afghanistan mayanmar jaad kongo eritereya xogaha ayaa tilmaamaya in sababta uu trump dalkiisa uga mamnuucay muwaadiniinta waddamadaas ay tahay arrimo la xidhiira cabsi uu ka qabo in halkaasi ay ka dhacaan weeraro lagu beegsado danaha maraykanka tani ayaa waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dad badan oo u safri lahaa dalka maraykanka kuwaasoo kasoo kala jeeda waddamada haatan laga mamnuucay in ay tagaan dalkaas